kulanka vietnam house dowladda ingiriis ay qaba qaabisay marka ulajeedadeedu waxay ahayd wada tashi soomaaliya maaragtay sideebaa wax looga qaban karaa dhaqaalahan maanta la rabaa in looga deeqo dowladda soomaaliya habkee baa loo marina ma n g o ba mise dowladaba ma waxaas waxyaalahaas u ahaa waa gartay marka ka qaybgalayaashii shirka ka qaybgalay aad ka mid ahayd ma ka hadleen sida dib u dhis looga hirgelin karo dal nabadgelyadiisa aan weli sugnayn oo dagaalo ka soo baxaya hadee taas waxa weye mid aniga noo taalo weye aniga kolley doorkii la i weydiiyey waxaa ka mid ahaa yacni qodobadii aan hordhigay waxaan ka waxaa ka mid ahaa in hortaba wadankii horta la xoreeyo kadibna waxa la yidhaahdo development project mashaariic horumarin wuu jiraa laakiin sidee baa maaragtay wadanka looga tabiqa ani fikradayda waxay ahayd wax triangle la yidhaahdo saddex geesood triangleka waxa weye saddex geesood macnaheed waxa weeye taa dowladda soomaaliyeed oo maanta wadanka loo aqoonsan yahay annagana aan aqoonsanahay iyo donor countryga iyo local community waxaan ula jeedaa local community mathalan kasoo qaad balcad oo kale tuulo yar tuulo yar waxaa dhici kartaa beeraley baa jiraan xoolo dhaqataa jira malaygaadaay leeyihiin kuwa birtumaa jiraan kana jiraan macnaheeda maaha n g o inuu yimaado qoladan aan isku qabsado ma ah beeraleyda waa in loo yeeraa lala weydiiya infrastructurekooda la weydiiyaa oo dadkii beeraleyda ahaa maalkii la geliyo donor country ayadana witness u noqoto ay goobjoogto ku noqoto masalan haddii qatar lacagta ay bixinayso ama ingiriiska u bixinayo nin ingiriis waa meeshaas tegaya habka say wax u socdaan ayaa la arkaa trianglekaasi waa triangleka keli oo soomaaliya ay ay ka samata bixi karto dhibaatada soomaaliya dhib baa haysta dowladda masalan donald countrana dowladda soomaaliya ay soo martaa dhaqaalaheedii iyo kulligoodana dowladda soomaaliya feelkeeda waa ina haysataa yacni ninka donor countryga wuxuu leeyahay annaga waxaan rabnaa cooperative beeraley baa jira kanaa jira uu dhahay waxaas oo jiraa lacagtii miisaaniyadda dowladda ay kusoo dhacayso intay intii la rabo ninka donor country u joogo ayaa lacagtii kala soo baxaya kadib fieldigou tagaya fieldigaas marka say u shaqeeyaan lix bilood ha noqoto ama sanad ha noqoto ama saddex bilood ha noqoto asaa goobjoogkahana lacagta waa la ogaanaya ma aha n g o file iska wato oo nairobi uu tago ama maaragtay o uu tago maaragtay oo adisababa uu tago ama soomaaliya gudaheeda soo buubuuxiyo lacagtan qaata ma aha wadankii wadanka qani wey wa waa gartay marka ninkan cusub ee ergeyga qaramada midoobe u magacaawaday soomaaliya ee mehiga bedelay key isagu ma ka hadlay kulanka oo aragtidiisa ma sheegay asaga wuxuu ku yidhi mar allaale markuu yimid introduction nink waa bixinaana ninkaasaan ahay waxaan idinku imid shirkan muhiimada le meesha tan waxaan raba tale inaad iga siisaan soomaaliya maxa tilaabadeen ka bilaaba waan u sheegnay taladan laakiin haddeertaan soomaaliya waxay taagan tahay maalintii ay ka tilaabsan lahayd dhibaatada iyo qaharkan iyo dhibkan soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dhaqaale soomaaliya waxay u baahan tahay dadkan qaxootiga dibadda ay joogaan oo waddanka ay yimaadaan ka shaqaystaan nin walba gobolkiisa uu tago oo maaragtay lagu maalgeliyo waxaa kaloo jira toddobada bishan aanu ku jirno may maalinta talaadada ah shir baa ka furmaya magaalada london arrimaha soomaaliya looga hadlayo oo dowladda britain ay martigelinayso shirka aqoon-yahan ahaan bal maxaa kaaga muuqda markaad fiirisay qabanqaabada iyo sida uu wax ku socdaan dalka ingiriiska iyo guud ahaan siyaasiyiinta kusoo walwalaya wallahi horta dowladda ingiriiska aniga ammaan gooniha u geysanaya maadaama ay usoo jeesatay in soomaaliya cagaheeda ay ku istaagto taasna waxa weeye siyaasadda oo fiican madaxweynaha maaragtay soomaaliya oo maanta isbedel uu wado annagana maaragtay si run ah aan garba taagannahay ilaa haddo maxaa yeelay dhe xaq buu ku taagan yahay ibnalbeled baa tiraahda carabtu waa ninka ibnalbeledka ah waxa weeye wuxuu ku dadaalaa ilmihiisii caruurtiisii mas-uuliyadiisii inuu si cadaalada u dhaqaajiyo oo leh nin walba haddii xukun goboleedkan waxa laga soo bilaaba tuulo annaga taas garabkiisaan taaganahay dowladdan ingiriiskana annagana waxaan u sheegaynaa haddii dhaqaalaad u aruurinayso soomaaliya development project of the local community dadka maaragtay deegaanada asal u ah meel kasta ha joogaan mashaariic lagu horumarinayo mashaariic lagu horumarinayo oo donor countrygana ay la xisaabtanto dowladda soomaaliyana dhaqaalihii ninkan lasoo dirsaday oo qaabilsan jaabshiisa gashto sidii hadeer aana ujeedno oo kale iisana dhicin fikraddaas waa excellent wey anigu taasaan qabnaa marka waxa weeye haddii alla idmo madaxweynahan waana arkaya arrintaasaanan ku adkaynaya